Barnaamijka Afur-Kalkaal waa barnaamij ay ku midaysan yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa deeq raashin ah gaarsiiyey in ka badan toddobaatan qoys kuwaas oo ku nool magaalada Hargeysa. Deeqdan raashinka ayaa isugu jirtay bur, bariis, sokor, baasto, caano, timir iyo saliid. Naasir Cismaan Maxamuud guddoomiyaha dhalinyarada Afur-Kalkaal ayaa ka waramaya deeqdan raashinka ah.
halkanan maanta joogna waa degmada axmed dhagax gaar ahaan xaafadda cakaara waxaynu maanta raashin toddobaatan qoys oo danyareen raashin ugu qaybinaynaa dugsiga axmed guri waana qaybintii saddexaad ee aan ku sameynay magaalada hargeysa hore waxaan ugu soo qaybinay degmooyinka kale ee magaalada hargeysa sidoo kale waxaanu deeq raashina gaarsiinay qaar ka mida gobolada somalilan barnaamijkani fadliga ilaahay waa sanadkii shanaad oo xidhiidh ah oo barnaamijkan ururka kalkaal relief and development organization uu fulinayo barnaamijka afur kalkaal barnaamijkani waa barnaamij waxtar weyn u leh bulshada danyartaa ee aan awoodin maareynta nolosha qoysaskooda inta lagu jira bisha barakeysan ee rabadaan barnaamijkan waxaa wax lagu taraa oo lagu afuriya inta lagu guda jira bisha barakeysan ee rabadaan dadka jilicsan agoonta dadka dhimarka runtii la nool xanuunka maskaxda iyo bulshada baahan ee runtii aan awoodin inay afuraan amba bisha rabadaan mid ka mid a haweenka la gaarsiiyey deeqdan raashinka ayaa ka mahad celisay waxaan u ducaynayaa muxsiniinta soo dirtay raashinka ayaanu ducaynaya ilaahay idamkiisa waxaan ilaahay baryaya ilaahay waxaan baryay ilaahay halkaad ka soo furteen inuu wax roon idinku bedelo ilaahay idankiisa dharaarta yowm alqiyaamahana jidkaas rad hilaac allah idinku mariyo ilaahay idankiisa alla ilaahay idinkama habaabiyo ilaahay idamkiisa intaasoo qof ayaa ku dul fadhido waad arkaysaan ilaahay idamkiisa waxaan idiin baryey jidka siraad hilaac inaad ku martaan halkaad ka soo furteenna ilaahay wax khayr qabaha idinku xidho ilaahay idamkiisa allah idin barakeeyo dad iyo dunyaba allah idin barakeeyo ilaahay idankiisa bishaa rabadaaneed soo furta ilaahay idamkiisa jannada allah idinku duceeyo deeqdan raashinka ayaa wax badan u tari doonta qoysaska danyarta iyo agoonta ee la gaarsiiyey inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan